arintii maaragtay dadka maaragtay degaanka ah amse dadka wadaniga ah sida wajaar ka soo jeedo gaarisa county ka soo jeedaan ilaa iyo mandera meel kasta dad badan baa jira abaara noocan baa dhici jirta ka hore waa qaxootiga imanayeen dadka marka maadaama raashin la qaybin jiray reebadiina iska ahayeen masaakiin ayaan waxba ogeyn waxay galeen maaragtay qaxootiga si maaragtay ugu noolaadaan amse ilmahooda ugu bishaan ilmihii meesha ku dhasheen macalwaalidiintii marka waxaa loo qoray inay yihiin qaxooti marka ayaga may garin waaga ayaa loomana sheegin hadda markii la weynaaday ilmihii ay noqdaan jaamacad in aadaan mise shaqo ay raadsadaan mise macal waalidkii la weydiiyo cunugaaga maa dhashay kabandhiiskeen la fiiriyo qof wuxuu noqonaa qof xooti ah adiga waan ka doonaa wax badan arrintan waxaa kaloo jiraan dad badan oo reer soomaaliya ah walaalaha anaga soomaaliya ka imaadeen oo kabandhooyinka celiyeen marka horta vetingii shaqo fiican baa la qabtay waa kii aan mar imaanay gaars waa kii ogid aan launch garaynay wasiirka amniga ku-xigeenka amniga aan la socday annagoo maaragtay dhadhaab iyo lagdheera iyo faafi ah tiina waan ku guulaysanay processkuu bilowday gaartaa la geeyey kadib wixii baa dib loo xaqiijiyey waxaa la geeyey nairobi hadda way soo baxeen kibandhooyinka saan aaminsannahay waxaan isku eegay marka wasiirka waxaan weydiinayna kibandhooyinka maadaama ay soo baxeen doorashan la gelaayo waxaan rabnaa sida u dhaqsaha badan dadka annagii in loo geeyo kibandhooyinka ayaga wasiirka uu yeelay wuxuu dhahay bishan dhexdeeda laba maalmood waxaan qaadanaynaa inaan gaarsi tagno kibandhooyinka ayagana waan geynaynaa inkastuu uu noo sheegay marka ayada fadhiga ayada madaxa ka soo jeedaan gaarisa county inay la dagaalsan yihiin maaragtay kibanda asaga horta qof islaam ah oo walaalka ah oo reer gaaris ah qabilka doon ha noqdo horta waa khalad inaad dhahdo wixii uu ku shaqaysan lahaa amase uu ku socon lahaa ilaa horta kibanda waa qasab inuu qofka leeyahy amase inuu qofka qaato adigoo mas-uul oo soo doortay oo islaam sheeganaysid oo soomaali sheeganaysid inaa u diidid amase hor istaagtid wuxuu qaar baa soo qadan warqad inkastoo magac noo sheegay marka ayada badannahay waxaa joogtay safiya oo ka imaatay ijaara waxaa joogay xildhibaanka laga soo doortay dhadhaab dahiye waxaa joogay hire anigoo faafi ka socdo wejiya south oo ka socdo omar waxaa kaloo nala joogay sanataha garissa county marka uuna naga ballanqaada inuu imaado waxaan rajaynaynaa si usaa badan in la haldulameynayo marka anaga haddii sharci la maro waxaan ka qabnaa madax xero in la xiro laakiin dad baan xoog xero ku xiraynaa amse insecurity waddan ka jira waxaa keenta xeradan qaxootiga waxaa kulli waa been marka anaga ma yeelaya ali cabdikariim raalli kama ihi umana maleynaa in la xiri doono xeradan inta qaxootiga bishi lixaad saansaankeedii maba lahabo maxaa lagu xiri qaxootiga lacagta anaga haddii noqoto in dadka la raro waa in lacagta lagu xiro lacagta lagu la raro lacagta imaarta ka imaatay un c r oo kale un c r t waa lacag la-aan xerooyinka dib u xirayn dowladda kenya maanta aan kula hadlay lacag la-aan wa marka waxaan maarata waa iska kalaamu leyl nin maarata iska istaago maarata qaxootigaas dejiyaan lama xiraayo hadday noqoto in la xiraan annaga u imaanayna maadaama madaxdii aan nahay meesha laga soo doortay annaga u sheegna waqti la xiraayo marka ayay ka cabsanin annaga cabdikariim ahaanna qaxootigaan la jira mana yeelayno in la dulmo